إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حرمة مكة هذا مد كان باب حرمة مكة مقالة مكة حرمة إذا بابكي كهد لا يوي باب كان وحو كهد لا مقالة مكة حرمة إذا مكة حرمة وين إلهي ويالي maxaa yeelay waxaa ku yaalla masjidkii ugu horreeyey oo dhulka korkiisa laga dhiso si dadku ay ugu cibaadaystaan marka xurmo weyn ah ilaahay weynaa subxaana wa tacaala magaaladaas ku gaar yeelay oo uu u yeelay alxadiidu alcishruun bacda almi-atayn xadiidka labaatan iyo laba boqol ka gadana rawaahu albukhaariyu wa muslim can abi shurayx bukhaariya muslim waxay ka wariyeen abi shurayx khuwaylid ibni camrin alkhusaaciy khuwaylid ibni camrin abi shurayx xoogaa waa laysku khilaafay magaca aabbihiis sidaasay laakiin bukhaari iyo muslim ay ku magacaabeen khuwaylid ibni camrin alkhusaaciy alcadawiy radia allahu canhu abi shurayx maalintii fatxulmaka ayuu islaamay ahlucilmiga gabadna sida cabdiraxmaan naasir sicdi oo kale waxay sheegeen culummada gobol inuu islaamay fatxul maka ka hor maalintii maka asagaaba calanka siday qabiiladiisa reer bani kacab asagaaba calanka u sidayba markaa nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadaba waxbuu ka wariyaa wuxuu dhintay lixdan iyo siddeed hijiriyadu markay ahayd lixdan iyo siddeed hijiriyadu markay ahayd uu dhintay waa saxaabi can abi shurayx khuwaylid bni camrin alkhusaaciy alcadawi radia allahu canhu annahu abu shurayx qaala wuxuu ku yidhi licamar ibni saciid ibni alcaas camar ibni saciid ibni alcaas alashdaq aa la yidhaahdaa lagu yaqaano magacaasu caan ku yahay alashdaq ma ahan saxaabi dadkii saxaabada wanaagga ku raaceenna ka mid ma ahayn wuxuu ahaa nin faasiq ah mutakabir ah jabbaar ah oo aad uga madax adayga xaqa dadkana laaya markii aakhirkii mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhu fii aakhiri xayaatihi wuxuu bayco uga qaaday dadka wiilkiisii ahaa yasiid ibnu mucaawiya inuu noqdo madaxda muslimiinta markii marka mucaawiye uu madax waxaan rabaa wiilkii mucaawiye dhalo yasiid ah uu madaxda noqday oo uu ihi beecada ha layla galo cabdullaahi ibnu subayr oo saxaabi ahaa waa diiday inuu beecada la galo markii hore markii dambe ayuu ninkii waaliga ka ah ama guddoomiyaha magaalada maka almukaramuu yidhi beecada ka soo qaad ninkaas ama soo qabo beecadii waa ogolaaday cabdullaahi ibnu subayr markuu ogolaaday haddana yasiida ka baxoo yidhi isagoo xirxidhanha la ii keeno isagoo xirxidhanha la ii keeno markuu yidhi waa diiday cabdullaahi ibnu subayr aadi maayu yidhi beydkaas allaan iska magan galay kacbadu iska dhex fadhiista macnaha xaramku iska dhex fadhiistay xaramku iska dhex fadhiistay markaasuu wuxuu yasiid amar ku siiyey ninkii waaliga ka ahaa magaalada madiinatu rasuulillaah oo ah ninkan hadda aan ag taagannaho ah camar ibni saciid ibn alcaas oo loo yaqaan al-ashdaq ninkaasuu yidhi ciidamo badan diyaari maka almukaramana ku duul soona qabo cabdullaahi ibni subayr isagoo marka ciidankii diyaarinaya oo ciidamo isdaba jooga diraya uu saxaabigaanu la hadlay marka saxaabigaana la hadlay oo ah abu shurayx annahu abu shurayx qaala wuxuu ku yidhi licamar ibni saciid ibni alcaas walxaal huwa camar ibnu saciid yabcadu uu diraa albucuuda ciidamo ilaa maka almukarama uu diraa oo cabdullaahi ibnu subayr soo qabtoo soo dila asagoo diraa oo ciidamo halkaas u diraya ayuu wuxuu ku yidhi abuu shuree iidan lii ii fasax ayuhal amiiru ninkaan amiirkaaho ii fasax inaan hadlo iidan lii ii fasax ayuhal amiiru amiirkaanow an uxadidaka inaan kuu sheego qowlan hadal oo aan nabiga ka maqlay inaan kuu sheego ii oggolow ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan madaxda marka lala hadlaa ma bannaana mimbarada in laga ridiyo caqiidada ahlu sunna waljamaaca ka mid maahan waa in si dhimrin iyo rifqi ah loola hadlo ee saddex dariiqay dadku u qaybsamaan madaxda dad waxa weeyaan waxay kula dhaqmaan dariiqa oo iyaga madaxda khiyaano ku ah diinkana khiyaano ku ah oo ninkii madaxda ahaayoo qaldan ayay leeyihiin nabigiyaa ku doorto qayrwadaa tahay ru'yaan kugu arkay adoo jannada ku jiraan arkay xoogaagaas uu ka qaadanayo ka rabaa u sheegi maa xaqi diinka u sheegi maa madaxdiiyo qaldan marka kaasu madaxda laftirkoodu khiyaano ku yidhi maxaa yeelay waa kedina waa ku kadsoomayaan waa ku halaagsamayaan diinkiina khiyaanoy ku tahay dadka galana waa dariiqii khawaarijta lagu yiqiin oo ah madaxda in lagu shacabka lagu kiciyo oo barada laga caayo taasna qofkan maadaama uu madax ahaa shaydaanka waa u nugul yahay waa u dhega nugul yahay shaydaanka waxa weeyaa nusxi iyo diin u qaadan maayee dagaal iyo kursiga in lagula dhegan yahu u fahmaa marka meeshii islaax ka imaanma dagaala ka dhaca islaamku marka ma ogola qofka dariiqada ahlusunna waljamaaca waxay tahay madaxda inaan lagu fallaagoobin oo lagu kicin dadka waana inaan ayaga diintii ayagayoo qaldayo diinkaa la bedelayo fasaadsan aan la dhihin waa toosan tihiin ee waxa weya si rifqi iyo dhimrinle xaqa loogu sheego xaqaas marka la sheego hadday qaataan oo islaaxaan waaba sidii la rabay haddaysan qaadan oo ay adiga kugu dilaanna waa acdamu shahaada shahaado qofka ilaahay diintiisa loo dilo nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa-i waxa weeya shahaado waxaa ugu weyn oo qof shahiidoo diinka lagu di loo dilay ugu weyn qofka kelimad xaqa nin madax oo jaa'ira ka ag sheega oo ninkaasu ku dilo wax la miduh ma jirto marka waxaa la rabaa adigu sharna inaadan furihiisii noqon nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay dadka gobol ka mida waa miftaaxa sharta albaabka shartay furaan dadka gobol ka midana waa furaha qayrka waxaa la rabaa adigu furihii qayrka inaad noqoto qofkii si nasteexo ah oo qayr miirid ah aad runta ugu sheegto adoo ilaahay ugu dhowaanaya adigana naftaada ammaanada gudanaya ummaddana badbaadinaya diin kalena u gargaaraya asaga madaxdaana u nusraynaya maxaa xaq waxaa nusro u ah in xaqa loo sheegaa dan ugu jirtaa mujaamalo iyo been dan uguma jirto marka sidaas aad ugu sheegto haddii uu qaatana waa sidii la rabay haddii kalena adigu waa dadaasha marka wuxuu yidhi amiirow ii fasax inaan kuu sheego xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam iidan lii ii fasax ayuha alamiiru an uxadidaka inaan kuu sheego qowlan qowl qowlkaasoo qaama bihi uu la istaagay rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam alqadda berridii ka dambayday min yowmi alfatxi maalintii maka uu nabigu furtay maalintii maka uu furtay berrideedii macnaha maalinkuu furtay maalinkii ka dambeeyey wey maalinkuu nabigu maka furtay berrideedii macnaha maalinkuu furtay maalinkii ka dambeeyey kelimad nabigu la istaagay aan kelimaddaas kuu sheego fasamicathu qowlkaas waxaa maqleen udunaaya labadayda dhegdhegood macnaha inuu hubo oo soo xifdiyey u sheega samicathu waxaa maqleen qowlkaas udunaaya labadayda dhagood wa wacaahu waxaa weeleeyey oo xifdiyey waxaa xifdiyey qalbi aniga qalbigaygu qalbigayguna waa xifdiyo ma aanan halmaamin wa absarathu waxaa arkeen nabiga caynaaya labadayda indhood xiina waqtigii takallama uu ku hadlay biyo hadalkaas labadayda indhood waa u jeedeen dhagahaynuguna waa maqlaayeen qalbigayguna waa soo xifdiyey macnaheeda waa xadiis aan hubowa aan kuu sheego xadiiskaas annahu nabiga marka waa u fasaxay hadalkiiuu sheegay saxaabigii wuxuu yidhi annahu nabigu xamidallaah alluu ammaanay oo mahdiyey alluu ammaanay oo mahdiyey wa afna calayhi alluu tilmaamay fanaagu waa tilmaamta alle in la sheego sidaasna nabiga sifadiisay ahayd mar kasta uu doonayo inuu hadlo nabigu ilaahay u mahdi jiray ina alxamda lilah uu hadalka ku bilaaban jiray mar kastoo nabigu hadlayo waana sida sunnada ah dadka muslimiintana inay bartaan ay tahay qofka markuu hadlayo waa inuu ku bilowdo hadalkiisa ilaah mahdin alxamdu lilah alxamdu lilah inta yidhaah uu kadib hadlo qofku markuu hadlayo annahu nabigu xamidallah alluu mahdiyey wa afnaa calayhi alluu tilmaamay uma qaala nabigu wuxuu yidhi inna makata magaalada mako xaramaha llaahu allah xaram ka dhigay xurmada allah u yeelay xaramaha llaahu macnaheeda waxay tahay jacalaha allaahu daata xurmatin wa tacdiimin rabbiyaa xurmada u yeelay oo mid xurmale ka dhigay magaalada mako inna makata magaalada mako xaramaha allaahu ilaahay baa xurmada u yeelay tacaala ilaa wuu sarreeyaahe walam yuxarimhaa xurmada uma yeelin annaasu dadku waxa uu xalaaleeya waxa uu xarima waxa xugun sameeya waa allah banu aadamku iyagu xugun ma jideeyaan allaa jideeye falaa yaxilu xalaal uma ahan limri'in qof yu'minu rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo dambe an yasfika inuu ku daadiyo bihaa mako daman dhiig fiiri qof ilaahay iyo qiyaamo rumaysan xalaal uma ahan magaalada maka inuu dhiig ku daadiyo marka fiiriya ilaahay iyo qiyaamo rumaysan marar badanaa nabigu ku daraa xugunkuu sheegaayo macnaheedu maahan qofkaan ilaahay iyo qiyaamo rumaysnayn waa u xalaal inuu dhiig ku daadiyo maahan ee macnuhu wuxuu yahay xugunka waxaa fulinaa oo wixii ilaahay diido kaharaa wixii alla amrayna samaynaa waa qofka ilaah iyo qiyaamo rumaysan saasaa marka arrintaanu waa kicin qofka la kicina qofka dareenkiisiya la kicinaa waxay tahay haddaad ilaah iyo qiyaamo rumaysan tahay xukunkan u hoggaansan waa waa midaan dersiga xalana ku soo qaadannay oo gabadha inaysan maxram la-aan safrin ilaah iyo qiyaamo hadday rumaysan tahay nabigu axkaamta marar badanuu ku xiri jiray oo u dhihi jiray qof ilaah iyo qiyaamo rumaysan saas ma yeelo xalaal uma ahan qofka ilaah iyo qiyaamo rumaysan macnaheeda qofka ilaah iyo qiyaamo rumaysan aa xukunka alla fulinaa wey kaasaa fulina qofka kale u aaba yeeli maa markaa qof ilaahay iyo maalinka dambe rumaysan xalaal uma ahan an yasfika inuu ku daadiyo bihaa mako daman dhiig ninkaanuna ciidanu dira ciidanu dira macnaheedu waa maxe haddaad ilaah iyo qiyaamo rumaysan tahay ka jooji ciidankaad maka u diray waa saas waa saas sidii ugu qurux badan u sheegay hadalkii nabigu u sheegay sala allahu calayh wasalam oo qofka muuminba hadduu yahay khiyaar ma leh waa inuu joogsadaa waa inuu joogsadaa wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihi nin muumin ah iyo gabar mu'minad ah ilaah iyo rasuul hadday xugun ridaan khiyaar ma leh wax khiyaara ma leh xugunka alle waa inay ogolaadaan saas weeye waxaa kaloo nebigu yidhi walaa yacdidu ma gooyo bihaa magaalada maka xalay ku sugan tahay shajaratan geed geed maka ku yaalla ma gooy karo masaladaas dhiigga marka waa nuucaasa nabigu u caddeeyey sala allahu calayh wasalam ahlucilmiga jumhuurtooduna sidaasay mareen saxaabada cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cabbaas iyo a'imo badan oo taabiciyaalka iyo salafii ka dembeeyey waxay yidhaahdeen haddii xataa qofku uu xad ilaahay galo xad ilaahayuu galay xadkii markuu galay markuu galay maka gudaheeda xadka loogama oofi karo maxaa la samaynaa waxaa la samaynaa culaysaa la saaraa waa la culays saaraa maalan dadkaa loo sheegaa qof wax ka gadan kara male qof la fadhiisan kara male qof wax sii kara male alale dadka marka waa la go'doomina wuxuu ku qasbanya qofkii nafuu leeyah inuu cararo marka oo ka baxo markaas uu ka baxay inta la qabta xadka ilahi lagu oofina waa la daba socdaa waxa weeyaan sirdoona la daba dhigaa marka uu magaalada fag ka yidhaahdaa dhab la leeyahy marka cadaadiisaa la saara magaalada looga bixiyo cadaadiisaa la saara magaalada looga bixiyo markaasaa xadka laga oofina waana qowlka raajixa laakiin imaamu shaafici isagu wuxuu yidhaahdaa qofkii ama qof dilay ama xag alle ku dhacay xurmadii asagaa ku tuntay tiisii iyo tii rabbiba xaramka dhexdiisa looga oofina saasuu yidhahdaa maxaa asba xurmada ku tuntay laakiin xadiisku waa cad yahay qowlka kalea xoog badan walaa yacdidu ma gooy karo bihaa maka xaalu ku sugan yahay shajaratan geedaha maka lama gooyo ma bannaana in la gooyo ma bannaana in la gooyo geedaha mako geedaha markaa waxay ahlucilmiga in badanu ka soo reebaan geedaha dadku beereen ayaga waa la goy karaa wixii banu aadamku beeray ee geedaha laleeyahay lama goy karo waa geed asagu iska baxay marka saddex geed unbaa la ogol yahay waxa geedaheeda la taaban karo waa geed banu aadam beereen koow iyo geedka soo socdoo nabigu sheegi doono idkhirka ah iyo wixii iska daata geedkan asagaa waa go-ay dhulku ku dhacay caleentii hadaadato waa la qaadana saddexdaas waxaan ahayn geedaheeda lama taaban karo qodax lagama goosto qaar culummada shaaficida ka mid ah waxay yidhahdeen qodax waa laga goosan karaa maxaa yidha qodaxdu waa faasidood waxbay dhibtaa laakiin taas culummadu waxay yidhahdeen waa qiyaas fii muqaabali nas faasidlictibaar waxa weya in la yidhaahdo ilaa waxaa looga dhigaa qodaxdu waxbay dhibtaa markaasaa lagu bannaynaa nabigaa diiday in la gooyo qodax mar hadduu nebigu diiday khalaas qiyaas ma geli karo meeshaas waa faasidlictibaar marka qodaxdiisa lama goy karo lama goy karo fain axadun qof uu yidhi nabiga bal fiiriya nabigu suu hadalka u caddeeyey fain axadun qof fain tarakasa weeye hadduu ruqsaysto axadun qof tarakasa hadduu ruqsaysto biqitaali rasuulillaah rasuulka ilaahay dagaalkii uu ku dagaalamay maka oo ilaa yowmu fatxi maka nabigu awood iyo ciidanuu ku soo galay haddii qof yidhaa nabiguba waa kii gaalada ka saaray anigana waa ii bannaan tahay inaan wixii daalim oo ku dhunta ka saaro dagaalkii nabiga qofkii ku ruqsaysta waxaad tidhahdaa nabiga allah u fasaxay adiga kuma fasaxin ma hadalkaasaan caddayn fiiri fain axadun fain tarakasa hadduu ruqsaysto axadun qof tarakasa hadduu ruqsaysto biqitaali rasuulillaah rasuulka ilaahay dagaalkiisii hadduu ku ruqsaysto sala allahu calayhi wasalam oo yidhaa rasuulkuba waa ku dagaalamay anna waa ku dagaalamaa faquuluu waxaad tidhaahdaan in allaha allah qad adina asagaa u idmay lirasuulihi rasuulkiisa alle asagaa u fasaxay walam ya'dan lakum idinkana inima fasixin marka warcad weeye waa arrin nabiga khaas u ah ma bannaana khusuusiyaadka nabiga in lagu daydo wixii ilaahay iyo rasuul yidhaahdaan arrintaas nabigay gaar u tahay ma bannaana in looga daydo ma bannaana nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wainamaa wax kale maahan adina lii waa ii fasaxay ilaah saacatan saacad oo min nahaarin maalin ka mid ah maalinkoo dhan xataa mahayn maalinka saacad kami saacadda loolama jeedo midda lixdanka daqiiqa waa qadar oo maalinka ka mid subaxdii markuu soo galo ilaa casirkii meelahaas wey marka qadar oo ka mida maalin unbaa ilaahay ii fasaxay waqad caadad way laabatay marka uu hadlaa waa maalinkii dambe maalinkuu qabsaday maalinkii ka dambeeye weeye waqad caadad way soo laabatay xurmatuhaa xurmadeedu alyowma maantadan aan idin la hadlaa ka xurmatihaa sida xurmadeedii bilamsi shalay aheed sidii shalay intaan la ii fasixin ay xurmadu aheed ay markan ku laabatay waqti yar ah ilaahay ogolaaday inaan soo galo si looga dahiro shirkiga meesha bes halkaas maray aheed nabigu wuxuu hi falyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka jooga hadalkaygaas maqlaa alqaa'iba qofka maca fiiri marka bal fiiriya saxaabigan abu shurayx siduu ammaanadii u gutay fiiri hadalkii nabiga uu dhegaystay sow nabigu ma dhihin qofka jooga qofka maqan ha gaarsiiyo waa kana abu shurayx waa gaarsiina ilaa waa uu maqnaa asaga midkaan camar ibnu saciid ma joogin camar ibnu saciid saxaabiga maaha ma joogin waqtigaas nabigu hadlaayay yaa joogay abu shurayx abu shurayx ammaanadii waa gutay anaa joogoo kuu sheegayo ammaanadaasna qof kastoo muslim waa laga rabaa xadiid nabi markaad aragtood fahamto waxaadan fahmin lama sheego ma bannaana waxay imaanaya inaad nabigii ku beer abuurato haddaadan fahmin laakiin wixii aad fahamtay waa ammaano qofkaad aragtay waa loo sii sheegaa waa la sii sheegaa wixii aad fahamtay waa la sheegaa marka fiiri bal fiiriya banu aadanka madax adeegooda dad hadda joogaad la yaabayda ama madaxa ama shacaba maalinkaas ninkii madiinatu rasuulilaahi ka talinayey xadiiskii nabiga marka lagu dul akriyo siduu u hadlay fiiri faqiila waxaa lagu yidhi liabi shurayx maa qaala laka muxuu kugu yidhi ninkii ahaa camar camar ibnu saciid ibnu caas alashda muxuu kugu yidhi markaad xadiiskii nabiga u sheegtay maa qaala laka m qaala wuxuu yidhi ana aclamu bidaalika mink anaa kaa naqaana iska fariisu yidhi anagaa kaa ogi xuu ka ogi baal faasiqa weeye waxbad ma yaqaan xuu ka og yahay waa saxaabigii nabiga la taagnaa ninka uu leey waa kaa og fiiri wuxuu yidhi ana aclamu anaa kaaga ogaal badan bidaalika xukunkan ninka adiga yaa abaa shurayx ina alxarama hadal aftaannimahu isku rakibtay fiiri uu rabaa inuu xadiiska nabiga uga hortago ina alxarama xaramku laa yuciidu ma badbaadiyo caasiyan qof caasiya cabdullahi ibnu subayr saxaabigaas waa caasi uu leeyay ka war caasi xaramkuma badbaadiyo walaa faaran bidami qof dhiig la cararayna xaramkuma badbaadiyo walaa faaran bikhariba qof khiyaano la cararayna xaramkuma badbaadiyo marka annagaa kaa ogey iska fadhiiso saasuu yii sidaasuu yidhi alkharibatu bilkhaa ilmucjama kha dhibic la weeye waraa ilmuhmala iyo ra-an dhibic lahayn hiya alkhiyaanatu waa khiyaanada qiila waxalin alberiya waa imtixaanka waqiila waxaa la atuhmatu waa tuhmada wa asluhu asalkeeduna fii sariqati ibil geela xadidiisa ee qaribada qaala shaaciru mid gabyaayo caraba wuxuu yidhi walkhaaribu qaa'inka qofka khaa'inkaa allisu oo tuugga yuxibu lkhaariba tuugga kaluu jeceli khaa'in khaa'inuu jecel yahay lama tuso qof fiican marka annagaa kaa naqaana iska fadhiiso laakiin muxuu ka dheh waxa weeyaan ilaahay daalim daalimu ku sallidaa haddaad ilaahay ka cabso weydo oo aad joogi weydo adna daalim kala alla kugu sallidayo ayaanu iska joogay cabdilmelik ibnu marwaan markuu noqday amiirkii mu'miniinta uu shaam u dhiibay oo weliba magaalada dimishka u dhiibay markaasuu inta bankiga xoolii ku yalo dhan rartayuu uga baxay ballankii oo dhan cabdimelik waa ogaaday ciidan xoog weyne la yidhaaho soo diyaarsaday isweeru ka qabtay markuu qabtayna waa dili kow uu kaga siiyey khaa'in marka haddaad daalim noqoto ilaahay daalim kaleu kugu sina oo kugu sallida daalim haddaad noqoto ilaahay hadalkiisa diiddo hadalkii nabiga diiddo ilaahay daalim kaleu kugu sallida adiga marka waa arrin nasiib daraa alxadiiu alxaadi walcishruuna bacda almiateyn xadiidka labaatan iyo koobeeyo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cabbaas cabdilaahi bni cabbaas ayaa bukhaariya muslim ka wariyeen radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas qaala rasuululaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yowma fatxi maka magaala magaalada maka maalinkii uu furtay magaalada maka maalinkuu nabigu furtay sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa hijrata wa hijra ah kaa'inatun ma aysan ahaanin bacda alfatxi maka furashadeeda ka gadaal walaakiin jihaadun ayaa ahaaday iyo waniyatun waydastunfirtum soo bixid markii laydinka dalbado fanfiruu baxa intaan magaalada maka la furan magaalada maka intaan la furan qof kasta oo islaama hadduu awood u leeyahay inuu soo baxo waxaa waajib ku ahaad inuu soo baxo madiinatu rasuulilaahi yimaado ilaa dadka muslimiintaa waa yaraayeen dadka muslimiintaa waa yaraayeen marka waxa weeye si asna diinkiisa ula badbaado een muslimiintuna waa yaraayeen uu muslimiinta u xoojiyo inuu soo baxaa waajib ku ehel halkaasaa layskugu imaan jiray markii maka la furtay meelaha laga soo hijiro jiray markaa ka mid aheed oo ay waajibka ahayd qofkii awooda inuu ka soo baxo si uu dhibaatada uga badbaado diintiisa muslimkana u xoojiyo maka markii la furtay marka maka waxay noqotay daarulislaam beled muslimay noqotay magaalo muslimay noqotay waxaa weeyaan ayadii marka laga hijrooma hijradii marka maka laga hijroonaayey waa dhammaatay weliba waxay dhahdeen hijradii guud oo qof walba inuu tago madiinatu rasuulilahi ay waajibka ahayd ayaduna waa dhammaatay sababtu waa maxay haddee qofka hadda muslimiintii awal qofka waxaa loo dhahayay soo hijiro meel kastaba waa muslimiintaa yaraayeenoo waxaa la rabay muslimiintu intay isku yimaadaan inay xoog yeeshaan sidaas ayaa la rabay inta muslimiintu isku yimaadaan inay xoog yeeshaan hadda muslimiintii marka xooga yeesheen markii maka la furto intii ka dambayda qofka waddan gaalo jooga labaa loo qaybiya labaa loo qaybiya qof diintiisa xor u ah oo ilaahay ku caabudi kara meeshuu joogo qofkaas inuu soo hijrooda waa sunno kollayba gaal makrigiisa aamin lagama aha laakiin waajibkuma ah waajibkuma ah qof kastoo waddan gaalo jooga oo aan diintiisa lagu faragelinayno sida daahirkaa ee ilaahay caabudi karo diintiisa ku haysan kara waajibkuma ah laakiin qof kasta oo waddan gaalo jooga laba shardi haddii laga helo hijradu waa ku waajib ilaa qiyaamu saaca labada shardi maxay tahay kow diintiisa xor uma ah waa kow awoodna waa u leeyahay waddanka gaalada uga soo tago awoodna waa u leeyahay uu waddanka gaalada uga soo tago qof kastoo waddan gaalo jooga laba shardi haddii laga helo waa waajib wey inuu soo hijroodo labada shardi muxuu yahay horta waa inuusan diintiisii xor u ahayn waa qodob oo lagu faragelinayo uusan ilaahay qiyaam u caabudi karin shardiga labaadna waa inuu awoodo inuu waddankan gaalada ka tago hadduusan awoodin qofka ilaahay kuma waajibiyo wuxuusan awoodin haddii labadaa shardi la helo culummada muslimiintu ijmaac waxay ku yihiin inay waajibta inuu hijroodo waana xaafid ibnu kaiir wuxuu ku sheegaa markuu sharxayo ilaahay qowlkiisa ina aladiina tawafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kuna mustadcafiin aayaddaa sharxeedu ku keenaa qofka laba shardi haddii laga helo hijradu waa waajib qofkii labada shardi laga waayana waajib maaha oo waa maxay labada shardi qofkii meeshiisa diintiisa lagu faragelin maa waajibku maahana waa sunna qofkii diintii waa lagu faragelinaa laakiin awood male uu ku baxo meeluu ka baxo ma yaqaan ama waa la haysta xooga lagu haysta asna da waajibkumaa maxaa yaele qofka ilaahay kuma kalifo wuxuusan awoodin hijradu marka waa sidaas waa beled shirki inta laga soo tago beled muslim la yimaado asalkeedu marka mako markii la furtay in inta laga hijroodo mako meel kale loo hijrooda waa dhammaatay meeshaas culummada muslimiintu waxay yidhaahdeen waxaay tusaydaa arrin mucjiso nabi ah mucjiso arrin ah oo nabiga nabinimadiisa tusayda oo waa maxe waxay tusaydaa mako weligeed inaysan daaru kufri noqon weligeed magaalo muslimay noqoneen ilaa inta diinta islaamku baaqi tahay magaalo muslimay ahaaneen sababtoo ah hadday magaalo kufri noqoto sidiiyay u waajibi lahayd in laga hijroodo nabigaana sheegay inaan dib dambe looga hijroonin ibnulmulaqin markuu sharxaayey wuxuu yidhi liannahaa saarat daara islaam wa inamaa takuunu lhijratu min daari اlxarb sababtan looga hijroonayn waxay tahay waxay noqotay magaaladii maka magaalo muslim magaalo diin islaam lagu haysto waxaana laga hijroodaa magaalo gaalo oo gaal xarbiyao diinta kuu diidaayaa uu joogo wa haadaa yatadamanu mucjisata lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam xadiidkan wuxuu koobsanaa mucjisad rasuulka sala allahu calayh wasalam oo waa maxe biannahaa tabqaa daara islaamin laa yutasawaru minha alhijratu bikhilaafi maa kaanat awalan wuxuu xadiiskan koobsanaa mucjiso nabi oo ah nabiga in ilaahay ogeysiiyey inay weligeed ku baaqi noqonayda daarulislaam oo aan la suuray karin in laga hijroodo sidaas waxaa khilaafsan markii hore siday ahayd siday markii hore ahayd markaasuu yidhi sidaas ayuuna jasmiyey taqyudiin waa ixkaam lixkaam xaafid ibnu xajarna fatxubaariga wuxuu yidhi wa fi lxadiidi bishaara xadiidkan bishaara ku sugan wuxuu ku bishaaraynaa bianna makata tabqaa daara islaamin abadan maka waxay ahaanaydaa magaalo islaam weligeed culamada muslim saas yidha qolooyinkan baadiyaysan oo takfiirkaa ayaa waxay leeyiin hadda waa daarulkufr hadda waa daarulkufri li nin shiqaabayi midaan waxaan saan waxaan la araayey war dadka odhan ma gaala idinka maahane waa gaalo markaasaan idhi maka maka imaamka ka tujinaya muadinka ka adima ka war iyo warkaa ha igu dheeraynayo maka muadinka ka adima agtayda waa abujahal imaamka tujinayana waa abulahab saasay ii joogta ka warrama waxaanay leeyihin culammada muslimiinta nabi moxamed xadiidkiisaa caddayna weligeed inaysan daarulkufri noqon weligii daaru kufrigiisa noqon ayaguna waxay leeyihin haddaybata marka waa beenin xadiiska nabiga ay beeninayo waa beenin waa firqada ugu jaahilsan inta firqa muslimiinta firqo ka jaahilsan oo diinka uga oqoon fog oqoonta diinka uga fogaan badan ma ma jiro nin shan iyo toban sano ka mid ahaa oo toobad keenaan idhi xaad ku toobad keenta ii sheeg laba ha laba shay aan ku toobad keenay oo aan ku gartay yidhi kuwaan inay baadiyeysan yihiin midka koowaad wuxuu ahaa yidhi xadiiskii xadiisuliftiraaq oo abu daawuud iyo ay wariyeen oo nabigu sheegay sala allahu alay waslm ummadda muslimkaa inay toddobaatan iyo saddex firqo noqonayaan hal firqo waa dariiqadii sunnaday ku taagan tahay waa alxaq adduunka bidcay ka badbaadi aakhirada naaray ka badbaadi toddobaatan iyo laba firqana waa muslimiin baadiyaysan oo bidca ku sugan waxaan idiyuu yidhi takfiirow nabigu been horta ma sheegin waa hubaa toddobaatan iyo labadii firqo ay tusa waxaad idinku waxaad iska dhigtaan tii fiicneen laakiin waxaad tustaan firqooyin muslimiin ah oo ahlulbidac ah markaas yidhaad ma jiraan annaguna muslimaan nahay inta kalena waa gaalo waxaan idhi yidhi wallaahan nabigu beeshaegin idinkaa beenadayaal taas horta calaamad fiican ii noqotay labo waxaan calaamad kale ka dhigtay ajruumi markaan u baahdo wuxuu yidhi nin aan gaal ka aaminsan oo ajruumi masaajid ku akhrayaan imaadaa wy kaasaan ka dhegaysto saan u akhrayna markuu dhammeeyo haddii la adimaan carara oon isdha gaalada ka carab waa ajruumi hal nin oo takfiirkii ka mid ah oo wuxuu ajruumi ii akriyo waa ka waay hadda waa hal nin oo ajruumi ii akriyo waxaan isihi inta meel fadhiistay oo keligay fakeray ilaa keligay anoo ha qabri lay dhigi doona oo lay weydiin doona qofku inuu maanta fakeraa markaasaan inuu yidhi ma waxaa dhici karta dhammaan intii oqoonta lahayd inay gaalo noqoto jaahiliintiina ay muslim yihiin yaa ma saasaa intii oqoon wala xarafka leh indhahaygaan saaray yidhi laba naga midoo takfiira isqabatay hal qof oo kitaabka u kala saari kara mara markaasaa laba naga mida loo diraa la yidhi war kala dhah markaasaan war dadka xaan ku gaalaysiin waxaan ku gaalaysiinay kitaab alle wax ku xugmi maayo oo annagu waxaan ku xugmina hadda labadan isqabatay soo caqli maa wax lagu kala saara war ma dhici karto marka ma dhacaydo qofka dadka ugu jaahilsano inuu diinkii qofka haystay ma dhici karto wax dhici kara ma marka maka waa daarulislaam weligeedna daarulislaamay ahaane inta diinta islaamku baaqi marka haddii diinka o dhan la kor yeelo marka adduunka o dhanaa noqonaa daarulkufr nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa hijrata hijro kaa'inatun ma aysan ahaanin bacda alfatxi maka furashadeeda ka gadaal hijro inta maka laga hijroodo midda kale waa baaqi ilaa qiyaamu saaca laakiin inta laga hijroodo maka in madiine loo hijroodo ama beled kale waa dhammaata walaakiin jihaadun ah baaqiya iyo waniyatu qofkii hijradaasu dhaaftay ajarkii wuxuu ka helayaa jihaadku waa baaqi noqonaa inta diinta islaamku baaqi tahay jihaadku waa baaqi noqonaa iyo inuu qofku niyeysto inuu ilaahay dartiis u jihaado oo uu u jihaado liiclaa'i kelimati illaah taasu waa baaqi ilaa qiyaamu saaco laga gaaro diinta islaamku ay intay baaqiba tahay jihaadku waa sharci waana baaqi noqona waana caqiidada ahlusunna waljamaaca ay ka mid tahay kutubta caqiidada ay ku qoran masaladaas ahlusunna waljamaaca sida daxaawiga aad ku aragteen jihaadku waa baaqi noqonaa inta diinta islaamku baaqi sidaas wey waidastunfirtum haddii soo bixid laydinka dalbado fanfiruu baxa imaamka muslimiinta ama qofka naa'ibka ka'a hadduu yidhaha jihaad u soo baxa waa waajib saddexda goor oo jihaadku fardulcaynka noqday ka midta yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili اllahi istaaqaltum ila alardi aradiitum bilxayaati اdunya min alaakhira haddii imaamka muslimiintu yidhaha dhammaan muslimiintu waa soo baxeen dhammaan dadka mukalafiinta waajibay ku noqoneen hadduu dad gaara yidha intiinaanu baxana intaas fardulcaynay ku noqoneen saddexda gooro fardulcaynka jihaadku noqdo taasaa ka mida ta labaadna waa marka muslim iyo gaal iyadoo awal fardulkifaa'i ahaa aad inta baxdaad safkii gasho ma bannaana inaad carabto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan fafbutu waa inaad sugnaataa ma bannaana gaalada in dhabarka loo jeediya ma bannaana marka saddexaadna oo ay fardulcaynka tahay waa marka gaaladu beled muslim ay u soo jirsadaan wax masaafatulqasri ka yar ama sagaashan kilomitr ka yaray u soo degeen waa ku soo dhowaadeen magaaladaas fardulcaynu ku noqonaa hadday ku filnaa waayeen magaalada ku xigtuu fardulcayn ku noqonaa ilaa meesha ugu fog muslim laga gaaro ilaa la saaro hadduu qabsadana warkeed badaa saddexda gooray fardulcayn noqota wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yowma fatxi maka maalintii maka la furtay inna haadalbalada magaaladan xaramahu llaahu ilaahay baa xurmada u yeelo mid xurmale ka dhigay yowma khalaqa allaahu asamaawaati waalarda yowma maalin ayaa xurmada ilaah u yeelay khalaqallaahu alle uu abuuray asamaawaati ciraryaalka iyo waalarda dhulka fa huwa beledkaanu xaraamun duu xurmatin waa mid xurmo u saaxiib ah bixurmati illaah ilaahay xarimidda uu xarimay in lagu xadgudbo ayuu xurmo ugu saaxiibi fahuwa baladkaanu xaraamun duu xurmatin waa mid xurmo u saaxiib ah bixurmatilah ilaahay xarimidiisa oo in lagu xadgudbo uu xarimay sababteeduu xurmada saaxiib ugu yahay ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha inta laga gaaraa waynowshaniye lam yaxila xalaal ma ahan waynowshaniye lam yaxila xalaal ma noqon alqitaalu dagaal fiihi beledkan lagu dagaalamo liaxadin qof xalaal uma noqon qofkaasoo qabli aniga iga horeeya walam yaxilla lii anigana xalaal iima noqon ilaa saacatan saacad maahane saacaddaasoo min nahaarin maalin ka mid ah hal maalin saacad ka mid ah unbaa ilaahay ii xalaaleeyey fa huwa beledku xaraamun duu xurma waa mid xurmo u saaxiib ah oo in lagu xadgudbo ama lagu dagaalama waa xaaraan bixurmatilah ilaahay xarimidiisa ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaama intii laga gaaro ayuu xaaraam yahay in lagu dagaalamo laa yucdadu lama gooyo shawku qodaxdiisa nabigaa yidhi qodaxdiisa lama gooyo marka fuqahada yidhaahdeen qodaxda waa la goy karaa qodaxdu dadkay dhibtaa qiyaaskoodu waa qiyaas faasidlictibaar ah ilaa naskiyuu ka soo horjeedaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam walaa yunafaru lama cayriyo saydu ugaarkiisa ugaarta xaramka joogta iska daa dil eh lama cayriyo ma banaana in la cayriyo ma banaana waa xaaraan hadda ugaarta un joogta waa xamaam qoolleydaasaa joogto shimbirahaas ma ahana hadda ma badna ugaar kalo hadda ma badna inaad aragto laakiin ugaar kasta oo xaramka joogta waa xaaraam in la dilo iska daa in la dila lama cayriyo waa la quudiyaa dadku saasay raashin ugu daadinayaan waa la quudiyaa lama aado xaggeeda lama cayriyo lama dhibo lama argagixiyo walaa yultaqadu lama qaado luqadatu baadidiisa ilaa man qof maan carafaha baafinayo oo yaboohinaya tanna waa masale kale muhiim ah dhulalkan kale baadi haddaad ka qaado labiyo toban biloodaa la yaboohiyaa labiyo toban bilood markaad baafinaydo kadib waad isticmaali kartaa wixii oo baadi dhulka laga qaado iyo ari iyo waxaasoo kale ah un geel iyo saas ahayn laakiin xaramka baadidiisa weliga haddaad yabahoyda xalaalkuma ah saas darteeda labo ama marka horeba ha taaban haddaad qaadana noloshaada waa inaad yabohida hadhowna aad qolo kale lagu sii wareejinaho yabohida marna xalaal noqon me waa ka duwanta dhulka kale walaa yuqtalaa lama guro khalaahu doogiisana lama gurto naqiisa xataa lama soo guri karo ta la soo guro xoola lama siisto wax alla wixii wax banu aadan abuuray aan ahayn ma la goy karo naqiisa iyo doogiisa lama guro fa qaala alcabaasa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ila alidqira geedka idqirka maahana waa nuuc cawska ka mid ah caws oo waaweyn oo xoogaa cawska nuuca waaweyn ah oo laamaha leh kaasoo kale weeye idqirka maahane fa inahu idqirku liqaynihim reer maka tumaalkood u sugnaado dadku ku shidaa wa buyuutin guryahoodana waa u sugnaaday guryaha waxay samayn jireen tiirar aan inta kor laga saaro ilaa shubkaan lama haysan waqtigaas tiirarka marka la saara cawskaasaa la saara oo idqirka kadibaa dhoobadiyo oo qoyana korka laga marina nuuca batuutada wey marka qaabkaasay guryaha reer maka u dhisan jireen guriga marka horeto tiiraraa lagu safaa tiirarkaasaa korka waxaa laga saara cawska kadibaa dhooba lagu shuba waa shub camal marka marka geedkaas idqirkaa tumaalkuna dadku ku shitaa ayaga dadka kalena guryahay saartaan fa qaala nabi wuxuu uhi ila alidqira idqirku kuma jira waa la goosan karaa isaga marka idqirka iyo wixii banu aadamku ayagu awalba ay abuureen iyo wixii iska dhaca dhulka ku daatoo qalala wax aan ahayn geedahooda lama taabto qodax lagama goosto waa lays ilaaliyaa meeshaas markaad joogto dadaan waxa weeyaan kaflo badanaa jiro ayagiioo halkaas jooga ay geedka findhicil ka goosanayeen qatarwa lagama goosto meeshaad joogto ma taqaan lama taabto baabu maa yajuusu qatlu haadaan midkaanu baabu maakii baabkiisa weeye yajuusu u bannaan yahay qatlu in la dilo waxyaala waxaa jira islaamkan uu ka digay islaamka ilaahay weynaa wuxuu u soo dejiyey inuu maslaxadda adduunka iyo aakiradaba ilaaliyo diinka iyo adduunyadaba waa ilaalinaya shareecadu marka wixii dhibaato ku ah dadka naftooda iyo maalkooda waa laga ilaalina sida waxa aakiradoodiiba ugu a qatar looga ilaaliyey waxyaalo waxaa jira marka xaram iyo xilli meeshii lagu arko lagu dili karo ayaa jira xilli iyo xaram meeshii lagu arko waxyaala lagu dilo baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye yajuusu uu bannaan yahay qatlu la dilidiisa alxadiidu haani walcishruuna bacda almi'atayn xadiiska labaatan iyo labaiyo laba boqol ka gabaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can caaisha radia allaahu canhaa anna rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi hamsun shan shantoo mina dawaabi daabadaha ka mid ah kulluhunna dhammaantood faasiqun waa mid daacada ka baxay faasiqun marka hadda faasiq waxaa loola jeedaa toosnaantii iyo dabeecaddii fiicneedu ka bax ee hadda awalba daabadahan wax ma caabudi jirin khaasatan cibaadada banu aadamka ma lahayn inkasta kuwa daabadaha kale ilaahay waa caabudaane daabadu ilaahay waa caabudaane laakiin toosnaantiiu ka baxaa hadda loola jeedaa toosnaantii iyo dabeecaddii fiicneed waa ka baxeen saasaa loola jeedaa ee faasiqii oo ahaa waa dembaabay ilaahay u caasiyey loolama jeedo qaala nabigu wuxuu yidhi khamsun shan shantoo mina dawaabi daabadaha ka mida kulluhuna dhammaantood faasiqu waa kuwo ka baxay toosnaantii yuqtalna waa la dilaa filxarami xaramkaa lagu dilaa xaramka xataa haddii xaramka lagu dilaa xilliguna waa ka sii baabul owla xaramka waa dhul xuduud leh oo tabeelayaala ku wareegsan waa dhul aad u weyn magaalada maka iyo xaramka xaramka wax badan weyn xaramka waa dhul aad u weynoo marka maka laga baxo jiddo loo socdo hate waa dhul aad u dheero labaatan kilomitr bayuusan ka yaraan dhaca dhankan marka laga aado qoraxdu ka soo baxdo mina oo dhan waa xaram musdelifo waa xaram marka musdelifo laga dhammaadaa xaramka laga baxa dhinaca koonfuro marka la aado magaalada uma dhowa xaramka waa ka weya magaalada meel dhinaca tanciimaal ka jirta meel magaaladu dhaaftay xaramka dhinaca tanciim magaaladu waa ka gudubtay xaramka marka xaramku waa dhul aad u weyn dhulkaas ilaahay baa xurmo u yeelay gaar dhulka intaas maana dhulka kale hadda meeshaan aan joogno oo kale iyo adduunka dhulka kale oo dhan xilli aa la yidhaha dhul xilli yahle xataa carafa waa xilli xaram ma caraf musdelifo markay dhammaato xaramku waa dhammaada marka dhulka ilaahay o dhan waa labadaas waa xaram iyo xilli marka xaramka waa lagu dila haddii la yidhi xilliga in lagu dilaa waa min baabi lowlaa xadiis caddeeyana nabigu waa ka sugan yahay sala allahu calay wasalam waa arki doonaa waa arki doonaa lafdiga oo soo socda yuqtalna waa lagu dilaa fi lxarami alquraamu waa tukaha tukaha waa la dilaa weliba midka oo surka iyo cad iyo meeshaas surka dhabarkiisaa kaas waa ugu daran yahay xadiis gaar aha ku soo arooray midka oo waxaa weeye meeshaas dhabarka ka cad iyo calooshaan iyo abqac aa la yidhahdaa kaas waa daran yahay kaas marka si gaar ah ayaa xadiis ugu soo arooray tukaha marka waa la dilaa waxbuu dafaa waa bahal khaa'in ahoo wax dafay oo dafaa ah oo wax dafa marka waa la dilaa isaga walxidaatu dafada waa bahal kaloo iyadoona wax dafta ayadana waa la dilaa dafada walcaqrabu haraanka ama hangaralaha ama bahalka dabagodkaahoo micida saynta kuloo ku muda dadka kaasna waa la dilaa isagana walfa'ratu jiirka ama dooligana waa la dilaasna meesha lagu arko alaabtuu jarjaraa raashinkuu fasahaadiyaa waa shar badan yaha kutubtuu cunaa oo aad uu shar badan yahay walkalbulcaquuru eyga oo faylagoygaana waa la dila ey oo dhan maahan waa eyga dadcunka oo faylagoyga walimuslimin waxaa u sugnaaday yuqtalu waa la dilaa khamsu fawaasiqa shan faasiq waa la dilaa faasiqnimadana waxaa loola jeedaa toosnaantii iyo dabeecaddii daabadaha kale ay ka baxeen في الxili xiliga waa lagu dilaa wlxarami xaramkana waa lagu dilaa meeshii lagu arko culummadu marka waxay dhahdeen shantaas nabigu uu ku dhawaaqay wixii lamidana waa sidoo kale tukaa oo abqac nuuc la yidhahdaa weliba xadiis ee gaara ku soo arooray abqac marka shantan waxay yidhahdeen culummadu waa min baabi tambiih tusaale tukaha iyo dafada waxbay dafaan wax alla wixii wax dafa oo inta wax qaata la carara waa isku nuuc caqrabka haraanka ama hangalalaha ama dabaqaraafka wax alla wixii sun leh oo abeesadii abeesada iyada xadiisayba ku soo aroortay abeesadii maskii waxa weeyaan jilbiskii adugu dhammaan bahallada sunta leh oo gurguurto dhulka mara waa isla mid raxankuwaagii kulligood waa la dilaa jiirka wax alla waxa dharka googooya waa la mid oo cuntada fasahaadiya eyga dad cunkaana wax alla wixii xoolaha iyo dadka dhiba waa la mid sida uubatada iyo dawacada iyo wax alla wixii wax dhiba shabeelka iyo kulligood waa isku mid sidaasoo kale dhammaan bahallada dadka dhiba kaneecadoo kale waa lagu layna xaramka waa la buufina ilaa dadkii dhagayn ka dhigaba kaneecadoo kale waa la buufina ilaa dadkii dhibe marka waa mu'di waa shay wax dhiba shayga wax dhiba marka waa la dila waa la dila taas maxay kutusaydaa shareecada islaamka inay kaamil tahay sida ay u ilaalinaydo waxa weeye nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo dhammaan caqliga iyo ay u ilaalinaydo fasaadka iyo shartana ay ula dagaalamaydo shareecada islaamka baabu dukuuli maka wa kayrihi maka geliddeeda iyo wax aan gelidda ahayn oo gelidda kayrkeeda baabkoodii hada maxalu alxadiidu الثaaliث والcishruuna bacda اmiatayn xadiidka labaatan iyo saddexiyo laba boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariي wa muslim bukhaariya muslima ka wariyeen can anas bni maalikin radia allahu canh ana rasuul lahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam dakala waa soo galay makata magaalada maka caama alfatxi sanadii maka uu furanayey waa soo galay nabigu salى اllahu calayh wasalam walxaal ayuu soo galay calaa ra'si madaxiisa almiqfaru koofi bireed ay saaran tahay miqfi miqfarka waa koofi bir ah oo dagaalka laga gashado seefta iyo ma karaan seefta iyou ka celina qofka hubka lala dhacaayo o dhan uu ka celina marka nabigu wuxuu u gashado hubka inuu uga gaanshado xadiidkaas waxay ka qaateen culammada muslimiinta qofku asbaabta inuu la yimaado sharciga amray rabbi tala saara marka lagu leeyaha macnaheedu maaha asbaabta ka tag nabigu wuxuu ku yidhi sal اlahu alay adi saxi muslimka ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah ku dadaal waxaa ku anfacaya rabbina tala saaro ee waxaan ha ku talagelin isaga waxa ku anfacayo asbaabta la imow cadow haddaad la dagaalamaydo wixii hubka kaa celi laha gasho sida ka gambo hubka wax alla waxaad isaga celiyahayd raagso haddaad jirato isdawee daad ilma rabto guurso daad xolo rabto shaqayso asbaabta la imow markaad la timaadana wastacin bilaahi ilaahay kaalmaysee sababka ha kaalmaysan oo ha isdhihin sababkaa ku anfaca ilaa taas gaaladuba waa garataay marka fiiri laba qolaa baadiyowday qolooyinka asbaabtii nabigu amrayba la dagaalama fiiriya nabiga fiiriya koofi birhu gashaday laba dirac bireedna korku gashaday waa sabab uu iskaga celinayo cadowga ma dhihin ilaahan tala saartay waxba wax kale anuu qaadama ma fiiriya waa qaatay asbaabta qof ilaahay tala saarta oo nabiga ka iimaan adag miyaa jira maya mid la iimaan egna maba jiraba mid la iimaan eg waxaata ma jiro inta ilaahay tala saarata isagaa u tala saarad badnaa sababkiina waa la yimi marka sababkoo laga taga waa dalaal firaqa ahlbidac ahana lagu yaqaanay marka waa arrin dalaal ah waa arrin dalaal ah arrinta labaad waxay tahay sida gaaladii oo kale sababka kaliya in la aamino oo rabbi aan la tala saaran oo qofku sababta kaliya ku kalsoonaado waa dalaal iyo dariiqo gaalo marka nabiga hadalkiisaas adiga ka kala tegi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah isku dar sababkiina la imoowa ku dadaal rabbina tala saaro soomaaliduna waa yaqaana waxaa la yidhi rabbi saddex waa awoodaas kaanasa yeela yidhahdeen soomaalidu saddex rabbi waa awoodaa mase kaa yeelaayo ilaahw guursan maayo hay gablamin ilaahayow guursan maa yahay gablan waa gablana haddaad guursan diid maxaa yala sababkii aad ka tag laakiin sababka haddaad la timaad fiiri ilaahayna tala saarato inaad ilmi heshana waa dhacda inaan lagu siina waa dhacda laakiin haddaad iska daydo sababkii maya is arki maydaan waa gablame soo ma jeed waana awooda ilah laakiin adaaba dariiqadii ka leexday ilaahow camal fala maayo hay cadaabi ilahay waa awoodaal kaasa yeeli ma camalfal haddaad diiddo cadaab waa ishaydaa soo ma jeedi tan kalena waxay ahayd ilaahu shaqaysa maayo gaajahay tus mar waa isdhamaydeen haddaad shaqaysa diiddo marka sababka la imaaw ilaahayna tala saaro isku dar labada haka kala tegin diin haka kala tegin nabigu koofiyuu saartay oo bir a madaxa korkana laba dirac biraadu gashaday falamaa nazaca weliba cimaamadna waa sitay madoow oo saxiixulmuslimka waxaa ku sugan xadiiska jaabir dakhala yowma fatxi maka wa calayhi cimaamatun sawdaa qad arkhaa darafeyha bayna katifay nabiga sala allahu calayh wasalam cimaamad madow aa madaxa u saareed oo labadeeda daraf uu labada garab dhexdooda ku sii daayay saasay ugu saareen cimaamad madow oo labadeeda daraf labada garab dhexdooda uu ku laalaadiyey koofidu marka uu saareed koofida waa bir cimaamadaana ka celinay marka haddii kale madaxayba asiiri ayaduna marka cimaamadaa hoosayda markaasay birtaanuna ay u kor saaranta marka saasay garbaha dhexdiisa ugu sii daysa cimaamaduna waa madoobeen saxiilmuslimkay ku taalla saxiilmuslimkay ku taalla xadiidkan marka maxaa loo deliishaday waxaa loo deliishaday magaalada maka qofkii aan xaj u socon cumrana aan u socon inuu geli karo asagoo inuu geli karo isagoon xaj iyo cumro u xirnayn sababtoo ah nabiga inaan cumro iyo xaj midna u xirnayn waxaa kuu caddaynaa madaxa u dabool weliba waxaan ugu darnay xadiiska cimaamadda qaar ay yidhaahdeen cumra u xirreede birtan haddee dagaalku ka gasho waa ka maarmi waaye laakiin cimaamadii caddayday inaansan u xirnayn cimaamadiiaa noo caddayday xadiiska cimaamadda saasaan ugu darnay lafdiga marka qofkaad isagoon xaj iyo cumro u socon dan kale hadduu maka u aadaayo waa geli karaa saxiixu ibnu xibbaankana waxaa ku taalla weligiis maka sooma gelin isagoon muxrim ahayn halkaas mar maahan halkaas mar marka inay bannaan tahay tuse qofka maka dan kale isagoon muxrim ahayn uu geli karaa falamaa nasaca nebigu markuu siibey hu koofi biraadii miqfarkii weye koofi biraadii markuu siibey jaa'ahu rajulu nina u yimid ninkaasna abuburda alaslamiyi uu ahaa abuburda alaslamiyi uu ahaa saxaabigaasuu ahaa ninaa u yimid rasuulka fa qaala ninkii wuxuu yidhi ibnu khadarin ninkii ina khadal ahaa mutacalliqu wuxuu ku dhegan yahay biastaari alkacba kacbada daahyadeeda ninkii ahaa ibnu khadal kacbada daahyadeeduu ku dhegan yahay cabdulcuza ibnu khadal aa la yidhaahdaa cabdicuza ibnu khadal wuxuu ka mid ahaa dad nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi meeshii lagu arko ha lagu dilo waa badnaayeen cikrima ibnu abijahla ka mid ah laakiin dadkii lama wada dilin ilaahay baa qaar badbaadiyey cikrimaaba ka mid ah meeshii lagu arko in lagu dilo cikrima waa cararay doonuu ku cararay etoobiya u soo carar yamanu ta doon ka soo raacay oo dhankan etoobiya u soo carar markii doontii ay badda dhexbartankeeda maraydo doontii waxaa la yidhi waa rogma rabtaa doontii isma haydo markaasay gaaladii la saareen dhammaan ilaahay baryeen yaa allah ilaahuna badbaadi markaasuu awa ilaahyaalka yagii aan caabudi jiro saa la meeshaan mar haddii la jooga waxba ma galan madan arkay meesha la maraa bad aan la joogaa hal shay kuma qaban karaan mar hadday xaaladdu adkaado markaasuu yidhi halkaas midaan wax ka qabayn ilaahay ballankiis wa inaana mar dambe caabudayn ilaa ilaahu maanta haddaad i badbaadido adaanku caabudaayaha midaan meeshaan wax ka qabayn caabudin ilaa haddaad i badbaadido ta ordo oo nebi maxamed tagaan gacanteyda gacanteyda saara waana ku rumayna bad midaan wax ka qabayn biriina kuma rabe doontii ilahay waa ka badbaadi cikrima ta orday oo islaamayu nabigu u tegay qof islaamay maa la dila saasa ilaahay ku badbaadi saasa ilaahay ku badbaadi marka ibnu khadal asagu waa ka duna weliba dadka ibnu khadal waxaa la yidhaha cabdulcusa ibnu khadal waa islaamay markii hore waa ridoobay markaasuu laba gabdhood oo fanaaniina samaysta oo nabiga cayda oo nabiga iska cayda uu samaysto marka wuxuu ahaa cadow nabigu sal اlahu alay slm meeshii lagu arkaa lagu soo diriy markaasuu kacbada isku dhejiya daahyeeda marka abuburda alslamiya nabiga u yimid u rasuulka allah kacbada daahyadeedu ku dhegay jaa'ahu nabiga rajulu ninaa u yimid faqaala rajulkii wuxuu yidhi ibnu khadalin ina khadal mutacalliqu wuxuu ku dhegan yahay biastaari اlkacba faqaala nabig wuxuu yihi uqtuluuhu dila inta laabtayuu dilay abuburda laftirkiisaa dilay ta laabtou kow kaga sii ta laabtou kow kaga sii meeshaas aqaara ka qaateen fuqahada waxay dhahdeen qofka xadku ku waajibo waa taasa in la dilaayo waa taasa in la dilaayo oo kacbada agteeda lagu dilaayo laakiin taas waxaa laga yidhi oo lagu ridiyey saacaddaa saacaddii ilaahay baneeyey saacaddii nabiga ilaahay u baneeyey sow soomaalanaan arag saacadaa la ii baneeyey dadka kalena looma banayn marka maya ha nabiga allaa u baneeyey saacaddaas marka saasaan looga qiyaasan karin meeshaa waxay kutusaydaa kacbada weligeed daahiyeynheed waa sharci sanad kasta waa laga beddelaa maalinta carafa la aadaaya laga beddelaa marada weyno madow maradaas weyn qolaa iska lahoog daahiyadaas haydoo waxa way midii hore loo dhiibaha dadka u jarjaraan marka maalinta carafa markii la aado halkaas la aada maradii hore inta la bedelaa midda kale la saara waagi hore masaaridaa samayn jirta hadda sacuudigu ayagaa iska samaysta marada warshad gaaray u sameeya oo maradaas kaliya samayda waagi hore masaaridaa iska lahayd maradaa samaynteeda ayagaa soo samayn jiray marka kacbada marka mara in la saaro sidaasaa lagu yiqiinay oy sharci u ahaad sidaasuu xadiisku na tusaya sidaasuu na tusaya alxadiiث الraabic والcishruuna bacda اmئatayn xadiiska labaatan iyo afar iyo laba boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu وamuslimu bukhaariya muslimaa ka wariyeen can cabdilaahi bni cumar radia allahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayh wasalam dakala maka maka waa soo galay min kada maka ayuu soo galay nabigu waa markuu xajinaayey weeye xajatulwadaac weeye sanadii tobnaad markuu xajinaayey meesha la yidhaha kadaa ayuu ka soo galay kadaa meesha la yidhaahdo ayuu ka soo galay minahaniyati waddadiiuu ka soo galay waddada alculyaa sarrayda allatii taasoo bilbadxaa meesha la yidhaha badxaa ku taal wadda oo dhinacaas qoraxsin galbeed xigta ka soo dhacda oo laba burood dhexdood ka soo baxda oo qabuuraha inta ka saaran qabuuraha oo khadiija ku aasan tahay halkan waddada ka saaran oo labada buurood dhexdooda ka soo gasha wey halkaasuu ka soo galay nabigu dakala makata min kada ayuu ka soo galay min ahaniyati haniyada waxaa la idhaha waddada yartaao labada buurood u dhaxayda waddada yartaahoo labada buurood u dhaxayda adariiq bayna aljabaleyn kaasaa la yidhaahdaa waddada oo dhankan qoraxu dhacna maaha waqooyina maaha meesha u dhaxayda waddada ka soo dhacda oo qabuuraha dhinaca galbeedka ka marta waddadaas wey waddadaasuu ka soo galay markii uu xajka soo gelaayey allatii taasoo bilbadxaay ku taalla wa kharaja markiiu dambuu baxaayena wuxuu ka baxay min afaniyati waddada asufla hoosayda waddada hoose ayuu ka baxay faniyadu anaga sheegnay waa adariiq bayna aljabalayn taas ayuu ka baxay taas ayuu ka baxay marka qofkii madiine ka ka yimaada hadhowna madiine ku laabanaa meesha nabigu ka soo galay inuu ka soo galo meeshuu ka baxayna ka baxo sidaasaa xadiiska loo kuu sheegay culammada gabalna waxay yidhahdeen sunno maahane waa muwaafaqa ee adiga magaalo markaad gelayd un waddaad ka geli lahayd soo maahan tanaa u fududaatay wey tanaa u fududaatay haddana adiga adda bixid iyo soo gelid cid aad adiga maxbuus camalaad barta markaad gelaydo wadda heblaan raadsaahayd ma jirto baabuur basa inta lagugu xiro oo albaabka la xiraa meesha un lagu masiyad arkay ma ahane wadda heblaha lay masiyo cid kaa dhegaysayda male adoo khiyaarlena ma gelayd marka damba lagaa aad ka soo baxaydana inta lagugu qunfulaad waxa weeyaan aa lagaa soo bixina marka ee wadda heble iyo wadda heble ma jirto wadda adugu aad khiyaar u leeda hadda ma jirto meesha un lagaa geliyo arag الxadيiث الخاaمiس والciشhروuنa baعda المئatayn rawaahu الbukhaariي وmslim bukhaariya mslim ayaa ka wariyeen can cabdالlaahi bni cmr radي الlahu canهuma qaala cabdالlahi بn cmr wuxuu yidhi dakla rasuululahi rasuulka allah galay salى الlahu عalيه wasalam albeyta kacbada beytku waa kacbada gudaheeday galeen waa fatxulmaka markii uu nabiga furtay maka nabiga ayaa gelay salى الlahu عalيه waslm iyo wsaamatu bnu zayd iyo wa bilaal iyo wa cuثmaan ibnu dalxa oo ah ninkii furaha kacbada hayey afartaas afartaas ayaa kacbada galeen kacbadu albaabay leedaha waa qol dhisan oo xihan oo albaab leh marka albaabkaasa marmar la furaa gudaha la galaa fa aqlaquu way xidheen calayhim korkooda albaaba albaabka isku soo xidheen maxaa yeelay dadka waa isku ciriirinayaan waa lagu dhibtoonaa marka kacbada albaabkeeda in la xidha maslaxadda keentay weeye zaxmaddaa laga ilaalina waana sharci in la xidhaa falamaa fataxuu markii ay fureen oo nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadii la socotay cabdullahi ibni cumar wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa awala man qofkii ugu horreeyo walaja galay cabdullaahi ibni cumar wuxuu ahaa saxaabada kuwa ugu dadaalka badan raacidda nabiga sala allahu calayh meel kasta wuxuu jeclaa inuu ogaado nabigu wuxuu sameeyey si uu asna u sameeyey marka meeshuu arkayna waa isagaa isha u fiirsana meeshuusan aragna qofkii nabiga la joogu weydiina marka aad uu ugu dadaali jiray intuu nabigu noolaa iyo bacda nebiyiba dariiqada nabiga inuu ogaado koow anaa ugu horreeya u yidhi oo galay faqul fa laqiitu waxaan la kulmay bilaalan bilaal ayaan la kulmay oo nabiga la socdoo la galay bilaalaan la kulmay fa sa'altu waa weydiiyey hal sallaama ku tukaday fiihi beydka dhexdiisa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay beydka dhexdiisa rasuulka ilaahay ma ku tukaday markuu galay qaala bilaal wuxuu dha nacam haah waa ku tukaday baynaalcamudayni labadan tiir dhexdoodu ku tukaday alyamaniyeyni oo yaman loo nisbeeyey labada tiiroo yaman xiga dhexdoodu ku tukaday halkaasu waa ku tukaday riwaayadaha gabalna laba ragca inay ahayd salaadii tukaday sheegayeen kacbadu markaas waxay lahayd lix tiir kacbadu markaas waxay lahayd lix tiir laba tiir laba tiir nabiga sala allahu calayhi wasalam gacanta midigtaa xaggeedu iska xiji hal tiirna gacanta bidixdaa xaggeedu iska xijiyey saddex tiirna dhabarkiisay ku aadaneen laakiin haddii hadda kacbadu culummada galeen waxay dhahdeen waa saddex tiir haddeer hanuun ma gelina dad hadda badanaa looma wada ogolaado maadhiifo iska fursad waa dhici kartaa qofku helo laakiin qof iska caadi oo shacaba miskiina sida badan ma heli karo ma heli karo marka culimmada hadda galeen waxay idhahdeen saddex tiiray leeda haddeer saddex tiiray leeda calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga faa'idaysana haddaad gasho kacbada oo fursaddaas alla ku siiyo in lagu tukado gudaheeda gudaheeda in lagu tukado sidaasaa laga faa'idaysana waana wanaagsanta dee waa gurigii alle dhexdiisa haddii lagu diido kacbada dhexdeeda adoon qofna abaal uga hela iskaga soo tukan kar waa inaad fahamta kaliya kaaga xihanta nin shiiqahoo ragga xaramka degan ka midoo soomaaliya oo nin aada u qayb badan aan u rajaynayno rajaydu markay tagaan wacdiyaa wuxuu yidhi ninaa maalin ii yimid iska booyayo oo bakistaaniya markaasaan idhi waxaa ku haystay wuxuu yidhi yuu yidhi meeshaana rabay inaa ilaahay iskaga caabudo waana la ii diiday waa lay tarxiila iqaamadiina waa iga dhacda markaasaan idhi yuu yidhi xaggaan tegay xaafis hebelaan tegay waxaan intaad xaafisada islaamada wareegayda marna guriga alle ma gashay oo ma tiri ilaw adaan magantaa adiga baryaay sacuudiyiintoole maganaan inin ahay markaasuu yidhi guriga iima ogolo waaga xirteen kacbadu qunfula ku dhegan iima ogolo waxaan idhi yidhi kacbada nebi ibraahim markuu dhisay qayb soo ma qabyoobin nebi ibraahim waa isaga waa dhammaystira kacbada iyadoo dhammaystiranu dhisay laakiin markii dambe qurayshu dhisaayeen ilaa toddoba dhudhun ama lix dhudhun oo ka mida kacbadii ay u waayeen lacag xalaalahay ku dhisaan markaasa inta ka soo gaabiyeena qayb dhiseen ilaa iyo hadda meeshii waa bannaanta derbi yaraa saas u wareegsan xijriyaa la yidhahda kacbadayna ka midta waa gudihii kacbada inta meeshaas gasho gudaha gasho oo tukatood calacalaha maa rabbi u taagantahay inu oo tiraada ilaahayow adaan maganta ah waxaan rabaa meesha inaan ku cibaadaysto ilaahayo iga celi waxaan a banu aadanaaba haddii gurigiisa la galo la yidhaha magan geli wax magan gelishee maxaad u malaynayda ilahay haddaad magan gasho maalinkai labaad isagoo ordaayo uu ii yimid oo qoslaayo markaasaan maxaa dhacay wadig shala booyaaye gurigii allan galayo meeshii xijrigan ta galay oo ku tukadaan calacalaha iska taagtoono qalbi haddee ruma wey maaha qof iska doondoonay waa qofay ka caddoo booyay markaasaan idhi ilaahiyow gurigaagan ku jira iga dhacso dadka iga saaraa lawlan magantaana ilaahu i badbaadi shalayaa la yidhi wada aw midka meelaha warwareegaya kaala iqaamaha lagu siiyey waa taas yidhi adiga sita marka meeshaas meel caadi ma markaad tagto waa laga faa'iidaystaa danahaagaa la iskaga weydiistaa hadda adu dad badan hadda maba rabaan inay joogaan meesha laakiin adiga joogid dana ka waaweyn aad leedahay soo maha danahaaga waa badan yihi adduuniya aakhira dan kaleeda markaad tagto xijriga waa kacbadiiyo ka mid abaalna cidna ogamarta ii fur cidna dhihi mayo ha ta iska gasho waxa weeye weliba waktiga aan zaxmada badan u jirinoo intaan xajka aan layskugu iman haddaad hor marto iyo waktiyada cumrada haddaad hor marto iyo waktiya firaaqa iska yaan bacdilcisho la yska gala laiskaga tukado layskaga ducaysto toddoba sac sagaal sac aroorti waktigaa rabto aa laga tagaa marka meeshaas waa fursad wey meeshaan kale madaxda ayaa loo furaa marka adiga dina kuu furan maydo waaya ahlucilmigu waxay isku khilaafeen salaada faradka ah ma lagu tukan karaa gacbada gudaheeda jamaahiirta culummadu xaafid maxajar wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen waa lagu tukan karaa sababtoo ah mar haddii nabigu sunno ku tukaday salaadu farad iyo sunno waa isku mid axkaamta xagga qiblada qaabiliddeeda culimmada diideen waxay yidhahdeen qibladii kacbadoo dhanaa qiblo aheed haddaad gudaha gasho qaybaa dhabarkaaga ku aadan qibladii uma wada jeedid laakiin haddaad ka baxdo hal dhinac ay kaa xigsaneen marka xaafidku wuxuu yidhi nabiga gudaha ku tukaday qiblada hal la qaabile marka la yidhaha qofka hadduusan musaafir ahayn salaada sunnada iyo faradka isku siya looga raba inuu qaabilo waa isku mid xagga qaabilid mar haddii nabiga marka ku tukaday waa inay ku ansaxaydo farad iyo sunnaba farad iyo sunnaba waa inay ku ansaxaydo wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed